taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka jubbada hoose ahna taliyaha saldhigga magaalada kismaayo ee maamulka la baxay jubbaland warsame axmed geele waxa uu sheegay in muddo afar maalmood ah oo ay wadeen howlgal ay ku raafeeyeen indha shareerka ugu dambeyntii ay dabqabadsiyeen in shareerka ay haweenka ka soo aruuriyeen sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkaya mid ka mid ah xarumaha ciidanka ee ku yaala magaalada kismaayo oo lagu dhex gubayo indha shareer aad u fara badan oo boqolaal ah haddaba waa kan taliyaha qaybta booliiska jubbada hoose oo goobta ay kusoo bandhigayeen ama ay ku gubayeen indhashareerka kula hadlay saxaafadda waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgal kaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaas oo magaalada kismaayo hore mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaasu lagu amray una jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa si kastaba ha haatee meelaha ay dalka ka joogaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa gebi ahaanba la dagaalamaan niqaabka sharciga ah ee gabdhaha muslimaadka iyadoona ragga ka muuqata shacaayirta islaamka ay xabsiyada u taxaabaan